xuska sanad guurada shan iyo labaatanaad ee aasaaska ciidanka booliska somalilan ayaa waxaa kasoo qeyb galay madaxweynaha somalilan xubno ka tirsan golaha wasiirada baarlamaanka hay-adaha ka taageera dhinaca nabadgelyada iyo sidoo kale saraakiisha sare ee ciidanka booliska ugu horeyn waxaa munaasibada ka hadlay hogaanka howlaha ciidanka cabdiqani ciise meegaag waxaanu ka warbixiyey dembiyadii sanadkani ka dhacay gudaha somalilan mudane madaxweyne noocyada dembiyada dalkeena ka dhaca waxaa ugu badan labada nooce kale ah dembiyada dadka ka dhanka ah sida dilalka dhaawacyada farasaarka safaynka kufsiga iyo wixii la mid a waxaana ugu badan dhaawacyada dembiyada hantida ka dhanka ah sida qudhcadnimada tuugada baabulkhiyaamada foojariga dhulboobka iyo wixii la mid a mudane madaxweyne iminka waxaanu isbabardhigi doonaa tirada dembiyada dalka ka dhacay sanadkan iyo sanadkii hore sanadkan dembiyada dalka ka dhacay waa sagaal iyo toban kun lix boqol iyo afar iyo lixdan dembi baa dhacay waxaa beenoobay saddex kun toddoba boqol iyo shan dembi heshiis waxaa lagula baxay siddeed kun lix boqol iyo saddex iyo lixdan dembi baadhis waxaa galay kun iyo toddoba boqol oo dembi maxkamadda waxaa la geeyey shan kun shan boqol iyo lix iyo sagaashan dembi xukun wuxuu ku dhacay laba kun lix boqol iyo shan iyo labaatan dembi garsugow ilaa iminka waxaa ah laba kun sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatan isbabardhig haddaynu ku samayno waxaa sanadkii hore laba kun iyo toddobiyo toban dalka ka dhacay sagaal iyo toban kun boqol iyo toban halka ay sanadkan laba kun iyo siddeed iyo tobanka ay dhaceen sagaal iyo toban kun lix boqol iyo afar iyo lixdan waxaanay sanadkan kor u kaceen shan boqol iyo afar iyo konton waxaana sababay korarkaas bulshada oo badatay iyo kooxaysiga dhallinyarada iyo dembiyada abaabulan gala iyagu iyaguna dhexdooda dagaalama iyo iska horrimaanyada beelaha tirada dilalka sanadkan laba kun iyo siddeed iyo toban waxa weeye koob iyo lixdan dil baa dhacay inta qof ku dhimatayna waxa weeye koob iyo lixdan inta gacan ku-dhiigle la qabtayna waa shan iyo konton inta gacan ku-dhiigle la raadinayaana waa lix isbardhig haddaynu samayno waxaa sanadkii hore laba kun iyo toban ka dhacay koob iyo toddobaatan dil halka ay sanadkan laba kun iyo siddeed iyo toban ay ka dhaceen koob iyo lixdan waxaanay sanadkan hoos u dhaceen toban waxaana sababay inay sanadkan hoos u dhacaan howlgalka joogtada ah ee ciidanka booliisku ku jiro habeen iyo maalinba dhanka kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo isna munaasibada hadal ka jeediyey ayaa hambalyo u diray dhammaanba ciidamada kala duwan ee booliska waxaanu sidoo kale ka warbixiyey madaxweynuhu marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray ciidanka boolisku isagoona sheegay waxa ay hadda hiigsanayaan waxaynu doonaynaa boliiskeenu inuu noqdo mid ay dadka saaxiib yihiin waxaynu hiigsanaynaa inuu noqdo boliiskeenu mid caruurtu markay aragto ay ku farxdo waxaynu hiigsanaynaa oonu doonaynaa inaynu gaadhsiino boliiskeenu inuu noqdo mid dadka taag darane ay ku soo hiishaan oo xaggiisa u soo cararaan oo aanay ka cararin waxa ugu yar waddada gaariga maraya markuu u sheegayo wuxuu ku khaldamay inuu ugu sheego sida waayeelka isagoo labaatan jira oo tababarka soo baxay dadweynaha waxaynu ka doonaynaa inay boliis wada noqdaan oo boliis nala dhanka kale madaxweyne muuse biixi waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan ka xukuumad ahaan cid kasta oo nabadeyn ka wada gobolka sool maanta waxyaalaha dhacay maanta inoogu dhib badan ee aynu doonay inu bogsino waxaa ka mid a colaada beelaha walaalaha ee sool boliiska iyo ciidamada door nadiifa oo shariifa oo muhiim ay ka qaateen hase yeeshee waynagu soo noqnoqotay waxaanu soo dhawaynaynaa somaliland baa loo marti yahay waxaanu soo dhawaynaynaa qof kasta oo ama madax dhaqameeda ama culimo ah oo nabad iyo niyadtami iyo dadkaa inu nabadeeyo u ugu dambeyntii madaxweynuhu wuxuu sheegay inay shaqo abuur u sameynayaan dhallinyarada rabshadaha ka samaysa gudaha dadka dhallinyarada kooxaysiga ah ee gaagistariski dalka taajirka ah ee lacagta badan iyo kuwa sabalka wa ka dhaca laakiin waxaa lagu kala guulaystaa sida dadka loo wacyigeliyo waxaynu isugu tegi inaan dhallinyarada intii suurtagala shaqa abuur doono sidoo kale munaasibadda waxaa ka hadlay taliyaha guud ee ciidanka booliska somalilan sarreeye guuto cabdilaahi fadal iimaan isagoona hambalyo u diray dhammaanba ciidamada kala duwan sagaal mustafax sanuur v o a hargeysa